أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo askarta kufaarta xabashida itoobiya ayaa wareejiyey mid ka mid ah saldhigyada ay kaga sugan yihiin koonfurta dalka soomaaliya gaalada qaramada midowday ayaa sheegtay in la beecinayo qalabka xafiiskii u qaabilsanaa askarta kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya mid ka mid ah diyaaradaha casriga ah ee dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku burburtay waddanka jabuuti maamulka shaadala dirarka ah ee puntland ayaa soo bandhigay saraakiil iyo askar ka tirsan kooxda riddada kuwaasi oo uu ku qabtay dagaalkii ka dhacay magaalada gaalkacyo dufcad cusub ayaa ka qalinjabisay machadka qurduba kadib xaflad ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga bakool mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabeynayay tafsiirka qur-aanka kariimka taasi oo ka dhacday degmada jowle ee wilaayada islaamiga mudug dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran askarta kufaarta xabashida itoobiya ayaa wareejiyey mid ka mid ah saldhigyada ay kaga sugan yihiin koonfurta dalka soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ciidamada kufaarta afrikaanta ee muddada ku dhow labaatanka sanno duulaanka saliibiga ah ku joogay dalka ayaa saacadihii lasoo dhaafay si toosa u gudagalay qorshe u muuqda inay isaga baxayaan saldhigyada ay kaga sugan yihiin koonfurta soomaaliya war-saxaafadeed fiidkii xalay ka soo baxay taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa lagu sheegay in howlgalka eusom oo taageero ka helaya xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya uu sabtadii lasoo dhaafay si rasmi ah maamulka saldhigga degmada buurxakaba ugu wareejiyey qaybta lixdanaad ee maleeshiyaadka riddada ee gobolka baay war-saxaafadeedka oo faahfaahin ka sii bixinaya taliskan ay wareejiyeen ayaa xusay in tan iyo labadii kun iyo afar iyo tobankii saldhigan buurxakaba ay ka howlgelayeen ciidamada xabishida itoobiya kuwaas oo ka mid ahaa qaybta saddexaad ee howlgalka isbahaysiga eyusom tallaabadani waxay astaan u tahay dardargelinta wareejinta mas-uuliyadda amniga ee sida tartiib tartiibta ah loogu wareejinaya ciidamada ammaanka ee soomaaliya ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska eyusom isbuucii lasoo dhaafay ayay ahayd markii taliyayaasha ciidamada dalalka eyusom ay isugu yimaadeen magaalada muqdisho kana tashanayeen sidii loo sii dardargelin lahaa bixitaanka ciidamada eyusom iyadoo dhanka kalena ila wareedyo ay sheegayaan in midowda afrika uu bilaabay qorsheynta soo afjaridda howlgalkii militari ee soomaaliya dhaqdhaqaaqyadan ayaa bilowday kadib markii natiijo wax ku oolah ay ka soo bixi weyday shir dhowaan ka qabsoomay kambaala kaasoo dalalka eyusom ay kaga arrinsanayeen go'aankii uu maraykanka ku xaqiijiyey in dhammaadka sannadkan uu gebi ahaanba jari doono taageeradii dhinacyada badnayd ee uu siin jiray howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya mahadsanid abu xasaan gaalada qaramada midowday ayaa sheegtay in la beecinayo qalabka xafiiskii u qaabilsanaa askarta kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen bashiir muxyidiin abu ayman markii ugu horreysay waxaa loogu yeero gaalada qaramada midoobey ayaa xaqiijisay in si dhab ah u qaadatay go-aankii bishii lasoo dhaafay ka soo baxay dowladda silibiyadaha ee maraykanka ee ahaa in uu joojinayo dhammaan dhaqaalihii uu siin jiray ciidamada kufaarta afrikaanta ee loo marsiin jiray xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya xafiiska qaramada midoobe ee taageerada soomaaliya oo loo yaqaan u n sos ayaa shaaciyey qorshe lagu iibinayo noocyo kala duwan oo ka mid ah hantida iyo qalabka gaalada qaramada midoobe ee yaala soomaaliya iyadoo iibka loo marayo nidaam xaraash ama naado calan ah sida ku cad ogeysiiska oo la daabacay lixdii bishan agosto ee labada kun lix iyo labaatanka u n sos waxay raadinaysaa shirkado xaraash oo sharciyeysan kuwaas oo qaban kara iibinta qalabka qaramada midoobe ee ku kala faafsan magaalooyinka waaweyn ee dalka soomaaliya iclaaminta xaraashkan waxaa soo gudbiyey xafiiska taageerada qaramada midoobe ee soomaaliya balse waxaa lagu iclaamiyey websaytka rasmigaah ee qaramada midoobey u qaabilsan naadada qalabka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaan u n g m taas oo ka dhigan in u n sos ay uga dhammaanayso soomaaliya sannadkan gudihiisa hantida la iibinayo waxaa ka mid ah kombiyutaro iyo laabtoobyo qalabka isgaarsiinta iyo shabakado telefono telefishino qalabka xafiisyada konteynaro gaadiid matooro koronto qalabka guryaha xarumaha sifaynta biyaha qalabka caafimaadka iyo shaybaaro iyo sidoo kale mashiinada iyo gaadiidka culus ee dhismaha sida ku cad ogeysiiska xaraash dalabka ah ee qalabka kale ee beeca waxaa ka mid ah guryaha guurguura ee jiifsadaan shaqaalaha iyo madaxda sare kuwaasoo hadda yaalla xerada xalane waxaana la rumaysan yahay in qalabkan uu ku fadhiyo lacago boqolaal milyan oo dollar qandaraaska hordhaca ah ayaa socon doona saddex bilood waxaana suuragal ah in saddex jeer oo kale oo min saddex bilood ah loo kordhiyo iyadoo lagu salaynayo waxqabadka shirkadda iyo baahida adeega shirkadaha doonaya inay ka qayb qaataan waxaa laga doonayaa inay yihiin shirkado xaraash oo rukhsad haysta ka diiwaangashan suuqa caalamigaha ee qaramada midoobe u n g m islamarkaana xarun ama joogitaan rasmiga ku leh soomaaliya dhinaca kale ilawareedyo laga helayo xerada xalane ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya uu bilaabay ruqsaynta kumanaan ka mid ah shaqaalihii xafiiska ka howlgelayay kuwaasoo lagu wargeliyey inay soo dhammaatay shaqadii ay xafiiskan ka hayeen ku dhowaad siddeed iyo toban sano shaqaalaha qaar ayaa la siiyey lacago horumaris ah halka qaar lagu wargeliyey inay dhammaan shaqadii ay hayeen qaramada midoobe ay dhammaatay u n sos ayaa bishii lasoo dhaafay ku wargelisay howlwadeennadeeda inay isku diyaariyaan safar ay ugu wareegayaan dhanka magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya balse hadda qorshaheeda dhan ayaa isbedelay oo shaqada ayaa laga ruqseeyey mahadsanid abuwayman dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weeraro saf ballaaran ah ku qaadeen xeryaha ciidamada kufaarta burundi iyo maleeshaadka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada mahaday ee shabeellada dhexe waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen saldhigyada maleeshaadka murtadiinta ee degmooyinka xudur iyo waajid dhanka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee degmada carabiya ee gobolka mandheera ee ku hoos jirta gumaysiga saliibiyiinta kenya mid ka mid ah diyaaradaha casriga ah ee dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku burburtay waddanka jabuuti walaalkeen camaar cabdulqaadir ayaa warbixinta warkan inoosi aanbaqaadaya safaaradda maraykanka ee dalka jabuuti ayaa xaqiijisay in mid ka mida diyaaradaha militariga maraykanka ay shalay gelinkii dambe ku burburtay meel u dhow saldhig ciidanka cirku leeyahay oo ku yaala gudaha dalka jabuuti dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka waxay iclaamisay in aanay jirin cid wax ku noqotay burburka diyaaradda saraakiil ka tirsan taliska africom ayaa laga soo xigtay in ay samaynayaan baaritaan la xidhiidha sababta keentay burburkan ku yimid diyaaraddan oo nooceedu ahaa m q daron shabakadda r t ee ku hadasha afka dowladda ruushka ayaa faafisay in diyaaraddan maraykanku leeyahay la toogtay xilli ay dul maraysay marinbiyoodka baabulmandab ee badda cas kaabigana ku haya dalka jabuuti safaaradda maraykanka ee dalka jabuuti ayaa saacado ka hor soo saartay digniin ay ku iftiimisay in ay jirto xaalad degdeg ah oo mid ka mida diyaaradahooda ku wajahan hawada jabuuti iyadoona shacabka loogu baaqay in ay ka fogaadaan agagaarka saldhigga cirka qaar ka mid ah wararka ayaa sheegaya in xogta duulimaadyadu ay muujisay in diyaaradda maraykanka ay burburtay oo xiriirkeedu lumay iyadoo maraysa meel u dhow hawada jabuuti kadib markii ay soo dhammaysatay roondo ay ka soo samaysay gacanka cumaan saldhigga maraykanka ee dalka jabuuti waxaa ka duula diyaaradaha xasuuqa ka geysta dalalka yemen iyo soomaaliya mahadsanid camar maamulka ashaadaladirarka ah ee puntland ayaa soo bandhigay saraakiil iyo askar ka tirsan kooxda riddada kuwaas oo uu ku qabtay dagaalkii ka dhacay magaalada gaalkacyo walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya maamulka ashaadala dareerka ee puntland ayaa shalay magaalada garowe ee xarunta maamulkaas ku soo bandhigay saraakiil iyo maleeshiyaad lagu qabtay dagaalkii ka dhacay magaalada gaalkacyo saraakiil iyo maleeshiyaad lagu qabtay dagaalkii uu ku jiray taliyii haystay maleeshiyaadka b s f ayaa si gaara loogu soo bandhigay xabsiga weyn ee magaalada garowe muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay saraakiil ka tirsan maamulka ridada puntland oo dhinac taagan saraakiishii ay ku soo qabteen dagaalkii maleeshiyaadka ridada guurguurte lagu jebiyey ee ka dhacay gaalkacyo magacigu waa shiine sarkaal ka mid a saraakiisha ciidanka b s f ee maxaabiista ku ah xabsiga weyn ee garowe anna waa maxaabiis qaabkay doonaan aan ku soo gacangalanee maxaabiis ah nagoo keenay dharkan oo isugu jira macawiisihii iyo garamaantii iyo hoygii aan seexan lahayn oo furaashada ahaa waxaannu aad uga guddoomaynaa alaabta uu noo keenay oo ah alaabtii ugu horraysay oo soo gaadha maxaabiista waxay tani ku soo beegmaysaa xilli saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaadka maamulka ashaadala dareerka ee puntland ay la wareegeen taliska ciidanka maleeshiyaadka b s f ee taabacsan kooxda gurgurta ay ku lahayeen deegaanka carmo ee gobolka bari mahadsanid casaam dufcad cusub ayaa ka qalinjabisay machadka qurduba kadib xaflad ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cismaan axmed dhuubow waxay ahayd xaflad siyaar-sar ah loo soo agaasimay islamarkaana shahaadooyin lagu guddoonsinayey arday dhammaysatay macadka qurduba fariciisa degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe xafladda oo ay ka soo qayb galeen maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale odayaasha dhaqanka maamulka macallimiinta iyo ardayda macadka ayaa muddadii ay socotay xafladda waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan oo ay jeediyeen dadkii ka soo qayb galay xafladda ugu horreyn maamulaha macadka qurduba faraciisa degmada bu'aale ayaa ka hadlay dufcadan oo ah dufcadii shanaad ee ka qalin jibisa macadka qurduba ee ka furan degmada bu'aale macadka waxaa la furay kun afar boqol afartan iyo kowdii wuxuu furan yahay ilaa hadda aan joogno toddoba sano wuxuuna soo saaray arday akhlaaq iyo cilmiba isku dheelitiran wadata macadka intuu xilligaa uu jiray wax soo saarkiisa wuxuu ahaa shan dafco oo dafcadan midda hadda u dambaysa ee qalinjibinaysa ay shan ku tahay ardada qalinjibinaysa waxaan leeyahay waxaad xumbaarteen kalaamka alle ayaad xumbaarteen iyo kalaamka rasuulka sal alay slam baad xumbaarteen waxaa laydinka rabaa inaad marka ugu horraysa aad noqotaan kuwii cilmiga ay qaateen tadbiiqiya qaar ka mid a ardaydii loo dhigay xafladda islamarkaana dhammeeyey macadka ayaa soo bandhigay wax ka mid ah culuumtii ay ku barteen macadka qurdube ee degmada bu'aale نرحب الحفل الكريم والحضور الأعزاء ونخص بالذكر الوفد القادم من مكتب التربية والتعليم على مستوى الحركة والولاية ومن معهم من الضيوف الكرام هذا مقام الحب يجمعنا على صفاء القلب بلا فتور فلتسعد اللحظات بيننا ولتبقي ذكر اليوم خير سرور حياكم الله جميعا فمن الفرحة أننا نتخرج اليوم ومن السعادة أننا لسنا أول من تخرجوا بل نحن الدفعة الخامسة يا معهد قرطبة يا فخر الزمان لنا يا منبع العلم يا إشرافة السنن في ساحك الحلم تكبره في نفوسنا وضم من فاعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فاعلا للفاعل تسعة أحكام ومن أحكامه كونه مرفوعا كونه مؤخرا فلا يتقدم على عامله كونه مذكورا فلا يحذف كونه بلا تعدد وأصله أن يتصل بفعله فيما الإقامات بالزوراء لا ساكن بها ولا ناقة فيها ولا جمل فالعلم يحتاجه البشر كحاجتهم إلى الطعام والشراب أو أشد قال الإمام أحمد رحمه الله حاجة الناس إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعد الأنفاس kama marneen doorka waxgaradka oo iyagana si weyn u bogaadiyey waxbarashada macadka iyo ardayda uu soo saaro ilmaha ee gabdhaha iyo wiilasha ay meesha ku soo bandhigeen waxaan leenahay jazaakum allahu khayrka aljazaa macallimiintii ee wakhtigooda ku bixiyey ee maaragtaaye culays isa saaray insha allahu tacaala waxaan leenahay macallimiintaas dhammaantood jazaakum allahu khayrka aljazaa wa axsana allahu ilaykum intaa kadib waxaan mahad ballaaran u celinayaa bacdallah waalidiintii juhdigaa ku bixisay owlaaddaas mahad dhammaanteed ilaahay baa iska leh ardada maanta i hor fadhida waxaan rabaa sida hadda maanta ayna soo tuseen ayna hortannada ka akhriyeen in lagu sii socdo waxbarashada ayaan rabaa waxaan aad ugu mahad celinayaa macallimiinta soo tarbiyaynaysa ilmahan iyo maamulka sidan ku dawjihinayo ee mar walbo mushaarikaynaya ee kor taagan aad bay u mahadsan yihiin dhammaan degmada bu'aale meel kasto oo ma garanaysaaye waalidiinta iyo mas-uuliyiinta iyo marti- ma- ma- culummada nin kasta oo carruur dhalay ha lagu dadaalo waxbarashada carruurta hor ha lagu sii wado ilaahay ha idiin barakeeyo waxaa weeye ilaahay bimahaddiis iyo khayr baa alla u sugnaaday رطبة لنا صرح هنا يثنى به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى
munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga bakool sida warbixinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen cabdulqani moxamed والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم xafladanna way ku qalanjebinayeen laguna maamusayay in ka badan soddon arday oo dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka ayaa dhowaan ka dhacday magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ah ee bokool xafladda waxaa goobjoog ahaa culimaa udiin nuqabo waalidiin iyo qaybaha kale ee bulshada waxaana ardayda oo muddo sannado ah u jilbixirna barashada kitaabka allah iyo tajwiidkiisa goobta kusoo bandhigeen cilmiga ay barteen oo ay ugu horeeyaan qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا
ماذا تقول عند الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ماذا تقول عند دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ماذا تقول عند الخروج من الخلاء غفرانك للنون تسكن وللتنوين أربع أحكام فاغتبيني فالأول الغار قبل أعرفي للحلق ست رتبت فتعرفي همز فاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين غاء والثاني ضم بستة أتت في أرمل عندهم قد ثبتت sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga oo xafladda goobjoog ahaa ayaa kelimadan madasha ka jeediyey allah mayanka mahadiyaanin subxaana wa tacaalaa ini kitaabshay un haysano akhrisna n haysano cilmana n haysano caqiidana n haysano camal iyo dhaqanna n haysano xukunknan haysano ee faafiyow iyo fidiyow iyo dacwonaan haysano difaacnan haysano uninanka dhagamaana ubadkainana ka tarbiyeeno ka tacliimana maalin kasta may wahaysadan qiimaha badan sharafto badan ilaahay xifdiya dadkan yaryarka ah hata kitaabka ilaahay kor ku xifdiyan sidan oo kaleeta kitaabka ilaahay an xifdiyaano an xafladeeyano dadka xifdiya sidan an sagootiyaano an sharafaan allahna sii subxaana watacaala an ka mahadiyaan umatan kitaabka ilaahay yakcizowt nabigeen sala allahu calayhi wasalam khalqiga ilaahay abuuri dhanba ilaahay ku fadili oo ku sharafi oo ilaahay ku dooradi may siiyay derja makhluuq hortiisliinsiina ilaahay siiy muslimiinta markii hore may kicizooween kitaabka ilaahay kicizooween geekan may kicizooween kitaabka ilaahay dhibaato maylen ku koyte kitaabka ilaahay inti iyo ku tabeen inti kitaabka ilaahay ku darahenga dhibaatan koyti kitaabka ilaahay inti in dhoweyngna sharaf iyo wanaag iyo guul iyo khayr ilaahay naxariisiisaan dhawaadaya marka waxaa sidoo kale goobta ka hadlay manaaq maxamed kheyr garaar oo ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ah ee bakool xafladda geeka una roogna oo la kaweynayo haay qur-aanka ilaahay la kaweynayo haay soddon iyo dhowr arday oo ma arnaya qur-aanka ilaahay ku qalanjabiidi oo qur-aanka ilaahay hefdeedi iyo geeka xafladii waan fadhiin dadka ma arnay ha qalqaali oo juhdigii oo dadaalkii ha kabiyeen hata geeka ma arnay xafladii lan fadhii haddii waalidiin haada fadeen haddii macalimiin haada fadeen haddii arday haada fadeen cid kasta idi dadaal ha kabiidi iyo an mahadnagaan ilaahay ma subxaana watacaala ma in weydiyaane miisaansan ka aakhira indi ilaahay an kakaba ee ardayta haddii aan hangnagada ardayta fursada haysataan kitaabwal haraga jaray kitaabta geeka isinkumadatiino geeka roogda fursad wiinga haysata maadaama adlan kasta oo hayaatada ka jarta fursadada fursada galantiislay ka jarta fursada iyadan haysatan lan kasta oo ardaytu kumada may kala dardaarmay ani walibu aha fursada isan geeka haysataan ku faa'iidaysataan dhankooda waalidiinta ardayda oo goobta ka hadlay ayaa muujiyey dareen farxadeed oo ku aadan qalinjabinta ubadkooda oo xambaaray kitaabka allah maalintan maalin wiin waay soddon iyo sedde arday oo qur-aanka kariimka ee goolka la dhammaayi xafladii waya geeka roogna xafladaasoo ayska arago aykaba baashalooliingane qur'aanka ilaahay la kawiinayo wal kasta oo koomkan oo la kawiinaya wala an wiin waa goolka ilaahay ona owal hor han araga jarna ardeya qur'aanka dhammayti oo haflada liinqobda han araga jarn maalintan geeka e amba waktiga hata roogna un oo ku faa'iidaysadaana si waddanka geeka islaamka maamulkan haaya ama diinta liing hormaryow haaya un oo ku faa'iidaysadaana ya ardaytaas ani ma aragday an qoban hafladaas oo anka weerna walaayada islaamka anka weerna olmada magaalada anka weerna oo niila ogaadan niila markadaan waliba fareey waalidiinta maalin kasta amba onugo amba lama ama dhammaan qur-aankan arday dhammaayta ani hafladan oo kale liindhag oo qur-aanka ilaahay la weynay qalinjabinta ardayda madarasada salaaxudiin ayaa kusoo aadaysaa xilli sannadihii lasoo dhaafay maamulka islaamiga ah ee wilaayada abokool uu dadaal ballaaran geliyey sare u qaadidda tayada macalimiinta barayaasha ka ah madaarista qur-aanka kuwaas oo loo qabanayay xalaqaad ay ku baranayeen tasiixa qur-aanka kariimka mahadsanid cabdulqani mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabeynayay tafsiirka qur-aanka kariimka oo ka dhacday degmada jowle ee wilaayada islaamiga mudug walaalkeen marwaan moxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya munaasabadan oo lagu soo gebagabeynayay barashada tafsiirka qur-aanka kariimka ah ayaa lagu qabtay degmada jowle ee wilaayada mudug ah kadib markii muddo hal sano iyo saddex bilood uu si joogto ah uga socday degmadaasi munaasabadda ayaa ahayd mid lagu xuseeyey dhammaystirka tafsiirka iyadoo ay ka soo qaybgaleen qaybaha kala duwan ee bulshada degmada culimo waxgarad iyo arday muddo dheer ka howlanaa barashada iyo fahamka macnaha aayadaha qur-aanka kariimka ah intii xafladdu ay socotay waxaa laga warbixiyey tafsiirkii muddada dheer socday marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray iyo faa'iidooyinka ay bulshada ka heleen muddadii uu socday tafsiirka maanta aan u fadhinno gebagabadiisa wuxuu soo bilowday taariikhdu markay ahayd kow iyo labaatankii bishii kow iyo tobnaad sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya sidaas daraaddeed wuxuu soconayay muddo ku dhow shan iyo toban bilood oo markaa sanad iyo saddex bilood u dhiganta waxaana loo daraasaynayay qaab yowmkii la arkaba maqro ayaa baxaysay laga dhigayana waxaa loo qorsheynayay ummadda beled iyo baadiyo inay ka wada faa'iidaystaan dadka muslimiinta ee ka faa'iidaysanayana dadka deegaanka degan ayay ahaayeen qaybahooda kala duwan hadday ganacsato tahay hadday odayaalta hadday dhallinyaro tahay sidoo kale ardayda ayaa munaasabadda ku soo bandhigay aqoontii iyo fahamkii ay ka kororsadeen duruustii tafsiirka ah iyagoo soo jeediyey bandhig ay ku sharaxayeen qayb ka mid ah tafsiirka qur-aanka kariimka ah waxaan ka mid ahay ardada talaamiidda qaadatay ilaahay subxaanahu watacaala hay wuxuu ka fahansiiyey tafsiirka qur-aanka acuudu billaahi min ashaydaani arajiim ina allaha ilaahay ya'murukum waxau idin amri an tu-addul ammaanaati ammaanooyinka inaad gudataan ilaa ahlihaa ilaa ahlihaa ahalkeeda intaad uga dhiibaydaan aad ka gudataan waidaa xakamtum markaad xukumaydaan baynannaasi dadka dhexdiisana an taxkumuu inaad xukuntaan bilcadli cadaalad iyo garsoor inallaaha ilaahay nicmaa nicma iyo maa oo laysku idqaamow nicma waxaa nimco lahaaday oo nimco batay maa ayaa nimco lahaaday maagoo yacidukum oo idinku waaninayo bihi maaga yacidukum oo idinku waaninayo alle bihi maaga inallaaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday samiican allihii maqal badan basiiran arag badan oo wax walba u jeeda kelimadan tafsiir la yidhaahdo macnaheedu luqatan alibaana walkashfu waaye iyo walidhaar caddayn iyo faydid shay qarsoome la faydo way iyo in la muujiyo macno macquula luqada sidaasay culummadu yidhaahdaan amaa istilaax ahaan imaamu zarkashi markuu tafsiir tafsiiray kelimuhu tafsiir sheegayo wuxuu leeyahay cilmun yuhdaa bihi kitaabullah waa cilmi yacnii lagu gaarayo kitaabka ilaahay caddayntiisa iyo macaanidiisa in la soo saaro waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay mid ka mid ah waxgaradka degmada jowle waxaan u mahad celinaynaa ilaahay subxaana watacaalahay ee na abuuray ee diintan nagu ilhaamiyey waxaan ammaan ballaaran u soo jeedinaynaa walaayada islaamiga ee gogashaan sharafta badan leh noo dhigtay iyo dadka islaamka culummada asheekha iyo asxaabta kale ee wax ka baratay ee xafladan ayaga ay ku saabsan tahay maanta la xirayo ayagana waxaan u soo jeedinaynaa ammaan ballaaran waana u ducaynaynaa ilaahay towfiiqda ha waafajaan leenahay diintoodana dhabdaax laga taagay allah ka dhigo dadkana allaha fahamsiiyo hanay hore usii wadaana waa kula talinaynaa walaalaha walaayadaana gogasha ay noo dhigeen iyo diinta ay qaaliga ka dhigeen iyo sida ay u khaymeeyeen iyo siday u weyneeyeen ilaahay ha u weyneeyo diinta islaamkana kor allaha dhigo gaaladana allaha jabiyo waxaan leenahay sheekhana waa allaha barakeeyo ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh xasan sheikhow oo ah sheekha muddada dheer akhrinayay tafsiirka qur-aanka kariimka ah وقد قال الله سبحانه في محكم كتابه وهو أصدق القائلين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون إله سبحانه وتعالى أيضا وحو نقول إيهي وإن لهلو كوح كستا أو مسلمين أو مبيركو النور ضد معروف كا إسو تاغا وإن لهلو منكر كان وحشرعي قال لغو قوانصدا ويئي ومدى أغدقه waxaan isku waaraynaa inaannu ilaahay kitaabkiisa ku dadaalno wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam iqtanim khamsan qabla khamsin shan shay oo kugu soo fool leh intaysan ku soo gaarin shan ka faa'iidaysabu shabaabaka qabla haramika intaad shaab tahay ka faa'iidayso li'annahu waxaa kugu soo socda sheebnimo waqinaaka qabla fakrika intaad kifaayo haysato ka faa'iidayso qabla fakrika waxa weeyaan qofkanu mar haddii uu yacni wuxuu cuno uusan haysan wuxuu garabka saaranayaa masalaa lagu fadhiistaa mase soor bay yidhaahdaan dadku faa-iidan marka haddii usha garabka aad saarato haddii wax baran maydi intaad kifaayo haysataa la rabaa in laga faa'iidayso sida nabigu nagu yidhi calayhi salaam wasixataka qabla saqamika intaad fayowdahay ka faa'iidayso maxaa yeelay haddii ay timaado jiro haddee taah kama roorid saas aawadeed waxaa la rabaa inaad ka faa'iidaysato wa faraaqaka qabla shuqlika intaad faaruq tahay fursadaad haysataa maxaa yeele mar haddii dabshid dab laguu shito oo wixii lagu shubi lahaa adiga lagaa sugayo howl wey howl baa kugu soo furatay marka intaad mashquul adan noqon ka faa'iidayso maxaa u dambeeya waxyaataka qabla mawtika buu nabigu naftu intay kugu jirto ka faa'iidayso maxaa yeele mar haddii hadda geeriyo timaad waxaad faa'iidayseen ma leh tafsiirka qur-aanka kariimka ee lagu soo gebagabeeyey degmada jowle ee wilaayada mudug ayaa ahaa safar cilmiyeed muddo ka badan sanad ka socday halkaasi kaasoo bulshada iyo ardayda degmada u ahaa fursad ay ku barteen kuna fahmeen kitaabka alle mahadsanid marwan guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu